barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan iyo jimco barkhadeed dhegaystayaal waa jimce sagaal iyo labaatanka juun sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidlo nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
gabay iyo geeraar iyo buraambur iyo hees iyo wax kasta oo la aliifo majaajilo ninka mid walba xariifka ku ah hadduu doono ku darsaday tacliin kale hadduu doono ku darsaday diin oo yacni sida shiikha oo kale mahadabo badan ka jawaaba waa abwaan la odhan jiri kaasi wuxuu ahaa abwaan jaamac kadiyo cilmi oo ka warramayo doorkii ay abwaanadu soomaalida ku dhex lahaayeen waayadii hore barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaanad ku dhagaysan doontaan waraysigaasi oo dhammaystiran
sidoo kale waxaynu idiin haynaa kaalimihii qasiidooyinka oo iyaguna barnaamijka aan ka marnayn waxaana kuwa aad ku dhagaysan doontaan maanta ka mid ah halbowle miyaad jartaa halkuboo dharidhigyo miyaad hodan ila rabtaa halbowlaha dhigahabay aduu hayenku heestaasi ay qaadayso fanaanada ugbaad aragsan iyo weliba ciyaaraheeyo qodobo kalena ah qaybta dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan marka horese wararkii dunida
hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta heshiis ka gaaray dadka muhaajiriinta ee qaaraddaasi tegaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in heshiiska uu yahay war wanaagsan islamarkaana wada shaqaynta yurub ay guulaysatay heshiiskan ayaa dhigaya in xarumo lagu soo dhoweeyo qaxootiga laga sameeyo dalalka ka tirsan midooda yurub ee sida iskood ah u ogolaada talyaaniga ayaa diiday in wax heshiiskan ka mid ah lagu ansixiyo shirmadaxeedka midooda yurub ee brussels waxaana xukuumadda rooma ay dalbatay in wax badan la sameeyo si looga caawiyo dhibaatooyinka ka heysta dhinaca muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha talyaaniga josepe conte ayaa sheegay in dalkiisa uu go-aan ka gaari doono haddii uu sameynayo xarumo qaxootiga lagu soo dhoweeyo
booliiska gobolka maryland ee duleedka magaaladan washington d c ayaa sheegay inay xaqiijiyeen cidda uu ahaa ninkii rasaasta ku furay xarun wargeys oo ku taalla magaalada annabolis ee gobolkaasi maryland halkaasi oo ay ku dhinteen shan qof booliisku waxay sheegeen in ninka dadka laayay lagu magacaabo jerid ramos islamarkaana uu sitay qori weyn oo ka mida hubka culus ee gacmaha lagu qaado bartilmaameedkiisuna uu ahaa xarunta wargeyskaasi uu beegsaday iyo dadka ka shaqeeya qaar ka mida ciidamada ammaanka ayaa goobta gaadhay markii la maqlay dhawaqa rasaasta hase haatee nasiib darro xilligaasi waxay ahayd goor ay qurbixeen afar suxufiy iyo mid ka mid a shaqaalaha qaybta iibka oo halkaasi ku sugnaa oo dhammaantoodba dhintay dadka goobjooga ahina waxa ay sheegeen in rasaasta ninkaasi uu ka soo furay meel ka mida gidaar quruurada oo layska dhex arki karayay xilliga rasaastaasi dhacdayna waxay ahayd xilli ku beegan saddexdii galabnimo ee xilliga washington d c kuna beegan tobankii habeennimo ee xalay xilliga geeska afrika
duur wanaagsan ayaanu markale idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegeysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada laasacano oo noogu soo diyaariyey inoo soo jeedinayana wariyaheena cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya haddii rabbi raalli ka dhiga magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti inoogu ah abwaan jaamac kadiya cilmi waxaynu toddobaadkan ku eegi doonnaa doorka abwaanka soomaaliyeed iyo heerka uu dadka dhexdiisa ka taagnaa ina hebel ina hebla baa sii dhalay baa isna laga baahi doono laakiin waa ina hebla oo heblaa dhashay lama yidhaahdo Hooy- waa ina hebla heblaa hooyadiisa hal madiya bay ahayd lama yidhaahdo laakiin cawrkii dhalay baa la baadi doonaa ilaa halku ka soo jeeday kiiniya ha ka soo jeedo haddaa aw- duunya waa awr sare dadna waa awr hoose baa lagu yidhi. wan iyo orgi iyo awr iyo faras geel iyo gamaan wax kasta ha noqde waxa weeye waa awr sare dunyo waa dadna waa awr hoose baa luyidhi waxaan la odhan jiray ilaahay markii haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca hidaraacu waa faraska dumarka geela berigoo hore sidii hidaraacu ahaan jiray sidaas bay ahayd barnaamijkana guntiisa innagoo u gelayna waxyaabaha ugu muhiimsan aynu ka hadlayna waxa weeye waa abwaanka soomaaliyeed ee aada soo gaadhay ee la yaqaanay ee miyiga joogay bal nooga war Ab- abwaannimadu kama timaado magaalo abwaannimo ama gabyaannimo ama hal abuurnimo waxay ka timaadaa oo weligeed dhaqankeedu ahaa iyo rugteedu ahaa muxuu ahaa meesha lagu yidhahdo muxuu ahaa baadiye dhaqankiiba waxaad garanaysaa inuu inuu- inuu dhaqankeennu baadiye ku rakiban yahay ninka la yidhaahdo gabay iyo geeraar iyo buraanbur iyo hees iyo wax kasta oo la aliifo majaajilo ninka mid walba xariifka ku ah hadduu doono ku darsaday tacliin kale hadduu doono ku darsaday diin oo yacni sida shiikha oo kale mahdaba badan ka jawaaba baa abwaan la odhan jiray wiil yaroo hadduu doono yani hees yaroo jacayla gabadh uu fidi- dhalada ka daawaday uu hees yarow afar midhaho uu tiriyey qaaday baa la odhanaya abwaan hebel marka waxa weeye haddeerta abwaannimadu meesha ay maraysa iyo xilligaa noocay ahaan jirtay waa kala jaad ilaahay amarkii Een, magac buu lahaa oo murti buu lahaa oo qiimayn buu lahaa oo waxaa jiri jirtay hasha ab- marka la duulaan tago ee xoolo la qaado la soo dhaco laba halaad baa iska qoodaysnaan jiray hasha gabayga iyo hasha abaanduule hasha abaanduulka iyo hasha gabayga baa qoodaysnaan jiray qiimihiisu heerka ah ninka abaanduulaha ahaa ee colkaa dhan watay ee meeshaa dhan miisaanka ahaa hasha uu leeyahay hasheeda inuu abwaanku lahaa baa halkaa ka muuqata waxaana ka muuqata hadhow markii la noqday xaafadihii la isugu noqday dhulkii la isugu noqdana yacni in uu lahaa kursi kursi isimka barbar yaalla ayuu lahaa ilaahay markii abwaanku Een, marka laga hadlayo abwaanka heerka la gaarsiiyey een, oo bulshadana uu ka soo dhex baxay maxaa lagu sii kala saari jiray ilan hal abuurnimada iyo gabayada ninba martabad buu ka taagan yahay ka war dadku ma sinna miya ha joogo magaalase ha joogo waxaa lagu kala saari jiray abuurka gabyaabaa weliba la odhan jiray ama hal abuuraa la odhan jiray weliba gabyaaba u badnaa macmu mu'alifna waa la odhan jiray waxaa lagu kala saari jiray rag baa jiray af soomaaliga iminka qoranee buugaagta aynu ka eegnaa ma jirine af soomaaligeenna kor baynu ku haysan jiray laabta iyo maskaxdaynu ku haysan jiray Een, rag baa jiri jiray aan waxna qorin waxna akhriyin laakiin khubara ah oo aliifa maska ya ku haysta qalbiga ku haya oo labada nin ee gabiyey isu eega midhahooda oo kala saari jiray oo kala siin jiray buundooyinka kala siin jiray oo odhan jiray ninkaas baa murti roon abwaan weyn baa tahay oo guud ahaan deegaanada soomaalida iyo geeska afrika oo dhan laga yaqaano gabyaaga ahaa ee adigu aad soo gaadhay ee aad gedaha la ahayd ee aad isku kacaanka ahaydeen bal ka war Aan, ilaahay amarkii waa mahadsan tahay cabdikariinow kelmad la yidhaahdo walba un sayid maxamed gabay anigu aan tirin jiray baa jiray oo ku jirtay sayid maxamed baa lagu ogaa midharka waaweyn ee maansadii ismaaciil meliya mahadhaduu sheegay murtidii qamaanaya salaan maaxdii laga reebay calidhuux wuxuu miisi jiray mawjadaha culus maskaxiina sharma arkaal ah miiganoo furane lama mooga raagina wuxuu mariyey taariikhi masafadii gahayd iga wallan cidi ka maarmayna mirgihii ina sultaan faarax nuur mahad kalaamkiisa maruuryooda iyo cali afyare amase aw muuse mas-uul walah milihii faarax gaas amase maaweelba master aadan iyo maxamed sire miiganow samatar haddii uu martabad leeyahay laga macaashay raggaasaa ku meelmari lahaa muhasho waaceeb maqaawiirta aan sheegayaan meesha ka cadeeyey bal waa meyti qaarkoodna way muran yaraysteen ha yeeshee muddaba waa muddo midaba waacayn iminkale masaal rag noqday baa jooga marinkii midkii tagaba meeshii wax garagaar maqnaan jiray waa masalo ilaahay wato iyo lagama maarmaan haddiise gabaygu madax leeyahay iyo mudane loo doorto minister abwaan iyo minister wasiir iyo haddii macalim loo yeelo haddii guurtii maamuli karto bagacna loo dhiibo ama uu martabad leeyahay oo xeer la marin maxkamad leeyahay oo xeer la marinayo murtiyahan abwaan muhindisa oo mariya suugaanta iyo midaan majarihiisa baran amase maydhaama la iskuma masaaleen hadduu jiro wax miisaan ha yeeshee micnaha waxaa ka dilay waa maxaafsiga waa halkaan iminka gabaydhaali miyuu ahaa waa maxaafsiga gabaydhaaligu intii anigu dee aan yani kadheg ama buug ka akhriyey taariikh ahaan lagaaga sheekeeyey buugga gabayadii hore ee murtida lahaa kumaba jiraan buugaagte waa wax dhowaan la iska canyayuubta marka murtida waxaa la eegi jiray miisaanka waxaa kaloo la eegi jiray nin baa gabiyi jiray markii laysu gabiyo markii nin gabiyo qabiil buu u gabi jiray ama nin buu u gabi jiray ninku judhaaba lama soo boodi jirin inuu ninkii u jawaabo ninna wuxuu isodhan jiray iminkaba ninkii u jawaab murtidiisu waxay noqon jirtay muxuu ahaa dhicis bay noqon jirtay ninna wuu sabri jiray wuu aamusi jiray maalinta isagoo dee isagoo fursaddaa heli karaya buu dee dib u dhigan jiray oo waktiga ay ku habboon barabiyo barabiyo waktiga ay ku habboon tahay buu u dhigan jiray wuxuu eegan jiray xilli yoolkii meeshii toos ugu dhacayo maalintaas wuxuu kala bixi jiray yacni xigmad iyo ammaan iyo wallaahi boyntigii iyo hadhow dadku yidhaahdo waa wixii hebel ka gabiyey ama hebel sheegay oo kale abwaan runtii waa kacaan aada u wanaagsan marka laga hadlayo abwaan jaamac kadiye bal ka waran gabayadii iyo sida aad ugu soo barbaartay iyo kuwii ugu muhiimsanaa gabayga aabbihii samatar iyo aadan baa tegey inawala ismaaciil mire iyo calina aynfaadiye aarkii ducaale iyo bidhir aakhiraw kacee axmed dirir arbihii cumar cigaal iilka lagu duugiye ina faarax gaas iyo khaliif waaye idigaaya ifkan gabay aweyti iyo ka tegay ina sareebaan laga aas aftahankii hore iyo odaygii baalbaale cilmi anafadiisii badnayd ma arki doontaane waxaa ajalay labay toos ragaan aana kur ahayn ma ilaawin awdaahil iyo ereyadiisii taariikhdii yururin jiray waa intii hore intaasi haa cali fadal ustiisuu galay oo waa itaal gabay oo laba go'l iyo aadan mahadmale awooddii intaas iyo in la egoo kaloo wada abwaaniina iridahoodii baa igu furmiya ooda dhacameed masalan intaa halkaa aan ka tiriyey iyo in la eg oo kale baan ku idhi hadda waxa weeye kaafiyadda ay soo koobaysa mooye in la egna waa kuu soo saari karaa qof kastaba inuu gabay akhriyo waxaa ka horreeya inuu godka uu ka gebiyo xarafka bal ka waran dee wuxuu waa kaafiyad waxaan laga hadlayaa haddaadan ula jeedin gabay qosol inaad tiriso oo aad jacbur tiriso sidii ninkii allahu naxariistay ugu badnaan jiray laba nin baa ugu badnaaday nin la odhan jiray cabdilaahi cabdi shube nin la odhan jiray iyo nin la odhan jiray cabdilaahi macalil axmed dhoodaan labadaasaa ugu badnaan jiray marka haddaadan sidii dhoodaan oo kale gabay qosol uga jeedin aad murti uga jeerto wuxuu god buu ku dhacayaa ga baad ka qaaday alif baad ka qaaday ba baad ka qaaday ta baad ka waa inuu bartii ku dhammaadaa gabaygu gabaygu waa inuu laba meelood ka soo galaa halka tuduc ee aad tirisay ama halka harafe aad tirisay waa in kelmaddii aad ka gabyaysay ama laba meelood ka gashaa oo bilowga iyo dhammaadka ka gashaa ama waa inay bilowga iyo dhexda iyo dhammaadkaba ka gashaa matal ta baad ka bilowda ilaguma sheegi kara hal meela hadduu ka soo geliyo xarafkii uu ka gabyeyey oo inta kale ka dhigo xarfo kale maaha gabyaa maaha soo qaadoo kale taa buu doonaya inuu ku gabiyo markaasuu ga soo geliyey kadibna kaafiyadaasi dee isma qabsanayso oo hadhowna qofka dhegaysanaya qalbiga aysan gelaynin waxaan ku yidhi anigoo inan yar ah oo reer baadiye ah baa waxaan maqli jiray in waxay soo wataan baan garanaye oo baa waxaa laga gabi jiray gabayga la yidhahdo guba ama maansada la yidhahdo guba ee silsiladda ah ilaahay amarkii marka guba laga gabyaya waxaa la soo qabsan jiray judhaba cali dhuux aadan qamaan bulxanna wuxuu yidhi sida labadiinab ha labadiina marka gabaygoodi la dhameeyo baa waxaa la yidhahaa waxaa soo galay baa waxaa u jawaabay nin la odhan jiray salaan carabi salaan carabina wuxuu yidhi hadaaqsi gabay waa yadheer haansa ma lahayn markaas anoo ina yaraan waxaan ohan marka war balba ankaal oo ninku meeshii nimanku ka hadlayeen kamuu hadin hadda wallahi kaafiyadda maa noqon deelkii baan ana doonaya inuu ka jawaabo gabayada ugu badanad haatan aad tirisaano waan arkay oo waxay ka hadlayaan cibaadada gabayo badan baad dhegaysatay qaar aadan dhegaysan ee matal miidiyaa ku jira inay ku jiraan iyo in kale aanan kala aqoonina waa jiraan ha wadda ayna sugaysiya jidku waalidkeen maray gabay la yidhahdaa isna jira alif yila haddaad aadmiyo amar ku taaglayso gabay la yidhahdaa alif kaya la yidhahdaa jira ilaahayo subxaan baa tiya saatirkaa jira waxaa jira gabay kale oo la yidhahda ka cabsada oo ku cabsada oo kaafka ka kaca oo ah ambiyada kurtood nebiyadii kaashifka u muuqday rasuullada kuwii hore ambiyada kuwii hore iyagoo kodada weydaartay tawxiidka kii lagu kabay oo maxamedkeenniya ayaa kama dambaystii noqday oo kaalintii galay kaalintii galay afarta koonihii iyo tobanka iyo boqolka oo kow ah kulli aayad iyo suuradaha kaydka dhexalkeenna muuka mi'ina goortii waxyiga loogu wada keenay isagaa kor nooga akhriyan kale ilaa weyn kitaabkii iyo sunnadu waa ognahay waxay ka koobmaan kalaamkii ilaah weeye iyo nebiga kiisii kordhin iyo ka dhimistoonna male calayhi salaatu wasalaam kordhin iyo ka dhimistoonna maleo waa la kaamilay culimmadan iswada kaaluftay oo boqolka kooxooda isuna keeni waayo oo dadkii kala kaxaynaya ha kufriyina dhaha aakhiraa kuurgal loo yahay gabaygu wuu sii soconayaa waxa ugu dambeeya ka cabsada ilaah wuxuu karaa waxaad ka doontaane ku cabsada kalsoonida rabbi oo nebiga kaalmaysta kaasina wuu jiraa waa caddad shana toddobadoo cayiman cidhifka oo koowa caamulfiilka nebigii dhasiya tirada caynkaas cabdilaahi waa aabihiisa curadkii weeyaan oo cabdimudalib wow awow lama cadaabeen cudoon aaminaa dihatay iyo caylad khayr badan iyadaa canqarintiisa hore siisay caana isagoo cabbaarkaama jiroo yare loo coogcogay nebigii markii loo cabsaday caadilkuu heshay nebiga sacdii caawisay oo cugatay oo qaaday cisigii iyo rasuulkii la yimi ciriqsamaan oo dhan ictiraafka nebigii mudnaa caydinimadiisii carruuraha da'diis iyo khalqiga ciidda kuna noole nebiga intay caashiqeen caasha wada saartay cadradii xambaartiya rugtii lagu calaalsiiyey cagta meeshu saariya halkuu caadiga u taabto cawil khayrna goortuu noqday cawil khayrna goortuu noqday lagu caneeqaaday caatadii iyo doonkii markii caana laga maalay waxaa soo codsaday beelihii cidhifyada ayil cindallaahi baa laga bakro waaba u caanbaxay waa deer yahay gabaygaasina ilaahay markii xagga diinta yacni kaagama dhammayn karo laakiin waxaan isleeyahay laakiin labada gabay marba ugu dambeeyey horta gabayga ilaahayow ilaah kale ma jiro adiga mooyarda waa tawxiid kan aad gabaygan aadee wadayna sugaysa jidku waalidka hadda inkas haddaad inkasta haddii saaad warshadeed iyo waadigiyo beero inkasta xoolo waafiya dhaqdiya aqalla waaweynba ama aad warshada leedahi iyo waadigiyo beero amaad wiilal badan leedahayo wax isku moodayso amaad reer waliid sheegatiyo wadan xigaalkaaya waxba adaan ka sidan maalkii oo waaye noloshaadii oo mara ku weydaaran baa lagu walaandayn wartii iyo xabaashaadii baa weec laguu dhigi warran bay koodhan malagyadii labada waaxood weji cadhola bay kuula iman weerar daar celin kelmadda ahayd waddaa ina sugaysiiyo jidka waalidkeen malgabayga awowgaana waxyaabaha sida weyn aad kula talinayso gabyaaga hadda jooga ee aad is leedahay muhiimad gaara ha la siiyo hana la noqdo gabyaagii soomaaliyeed ee runta iyo cadaaladda iyo gabay wanaagga lagu yaqaanay maxay tahay waxaa jirtaa aayad qur'aan ah oo odhanaysa wataciyahaa udunu waaciya dhegihii ilaahay waaniyo ayaa waansama qofka marka horeba wadaninimadu ku jirtaa ma galo muxuu ahaa nin aftahan loo yaqaano ama abwaan sheegto ilaahay haddii uu yaqaanayo awooddiisa islaamnimo haddii lagu dhaliya tirada iimaanka ummaddiisa waa inuu sinaan uga adeega asalnimada sooyaalka waa inuu abbaaraa waa inuu ikhyaar daacadoo jira ahaadaa waa inay odhahdiisu tahay eel midaan kicin inkastuu yar yahay waa inuu oday u muuqda sidii nebi ayuub waa inuu sabir adkaadaa awliye sideed waa inuu aragti yeeshaa sidii ugub haween waa inuu u asturaadaa xaqa waa inuu ku addimaado arrimiya afhayeenka dhaqankiisa waa inuu ahaadaa ajarka iyo dembiga waa inuu kala aqoodaa arxanlaawa waa inuusan noqon uur khabiitiya inkastaan kollay aadanaha iimo laga waayin iinsaaninimo waa inuu ku ismanaadaa ubadkiisa maantuu dhintay iilka lagu duugo kuwii aan aqoon bay noqdeen goonin loo odhanin waa inuu abaal uga tagaa lagu adeeca yacni waxa weeye qofku waa inuu kelmadaha noocaas oo kale ah ku xisaabtamaa ilmaha guberrito weji madhax leh ha ha cunaan ha isticmaalaan oo kale sida lagu matal cabdullaahi suldaantima cadde ninka la odhan jiray oo kale nimanka imika halka innaga inoo joogo kale ninkaasi waa inaa ina ismaaciil miraa dhalay samatar baxlaan baa awoowo ah deeb cali dhuux baa awoowo ah abti ama weyna cali dhuux yacni waxa weeye magacyo la cunaa jira marka magacyadaa la cunayo inka marba ninka ama xagga diinta ka gebyi jiray ama xagga nabadda ka gebyi jiray iyo xagga dhaqanka baa aad loo sii qiimayn jiro taarikhdiisu sii xoog weynayd marka waxa weeye intaasaa kaga filan ninka doonaya abwaanka dardaarankiisa waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi nin haddii aftahan loo yaqaano ama abwaan sheegto ilaahay haddii uu yaqaanayo awooddiisa islaamnimo haddii lagu dhaliyo tirada iimaanka ummaddiisa waa inuu sinaan uga adeega ha waxaa lagu garanayaa waxaamaina kadiya weligaa adoo wax dhaawanaya maanan arag maanan arag adigoo cid ku habaaraya gabaygaaga maanan arag adigoo cid ku caayaya war adeer idinku soo caqli ma lihidan haa dadka ilaa qaar aan iga caqli yarayn baa jira qaar ila caqli ah iyo qaar iga caqli weyn baa ku jira garanaya ujeeddada aan ka hadlayo in aan daciifahay haddaan gabayga ku caytamo cidda aan ku cayayo in aan cid aan wax ka waayay ay tahay baa la ii arkaya cid haddaan ku ammaananayo cid aan wax ka helay inay tahay baa la ii arkaya ymarka haykaad gubine waa inaan ka hayaado sidii nabi ayub waa inuu samir adkaadaasoo kale baan ku adkaysanaya
dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkani martiina ugu ahaa abwaan jaamac kadiya cilmi waxaana barnaamijkaasi idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin nolola intaynu ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay wariyahayaga cabdikariim cabdilaahi bile olol oo noo soo diyaariyey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka oo kasoo diray magaalada laascaanood halkaad ka dhagaysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee v o a washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaara oo istuudiyaha igu heliya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal qodobada ciyaarahana waxaa ugu waaweyn wareegii koowaad ee koobka kubadda cagta adduunka oo shalay lasoo gabagabeeyey koobkan oo ay ka qayb galayaan soddon iyo laba dal islamarkaana lagu qabanayo dalka ruushka ayaa waxaa wareega xigaa ee markaasi lix iyo toban loo yaqaan waxaa u soo haray lix iyo toban dal waxaana kulanka ugu horreeya uu dhici doonaa maalinta berito ah oo maanta oo jimco ah ma jiraan wax ciyaaro ah waxaana kooxaha soo haray ilaa iyo hadda lix iyo tobanka ah ay isugu aadeen sida tan faransiiska iyo argentina ayaa isku aaday waxaana la filayaa ciyaartaas inay noqoto ciyaarta ugu adag ee wareegan waxaa sidoo kale isku dhacaya uruguay iyo bortugal faransiiska iyo argentina iyo uruguay iyo portugal kii soo baxa waa ay is arki doonaan wareega xiga sbain iyo ruushka ayaa kulmi doona sidoo kalena korweshiya iyo denmark ayaa is arki doonaa afartan dalna labadii dal ee soo baxda waa ay is arki doonaan wareega sii xiga brazil iyo mexico ayaa iyaguna kulmi doona sidoo kalena jaban iyo biljamka ayaa isku soo aaday brazil iyo mexico kooxdii ka soo baxda kulankooda waxa ay ku dhici doontaa dalalka biljam ama jaban midkood sidoo kale sweden iyo switzerland ayaa is arki doonaa waxaana sidoo kale kulmi doona colombiya iyo england sweden iyo switzerland ciyaartooda kooxdii ka soo baxda ama kusoo adkaata waxa ay la kulmi doontaa ciyaarta colombiya iyo england kooxdii kusoo guulaysata dhinaca kale macallinka xulka kubadda cagta colombiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu aad uga walaacsan yahay dhaawaca soo gaaray ciyaaryahanka khadka dhexe ee kubad qaabeeyaha ee kooxdaasi hames rodriguez ciyaaryahankani ayaa waxa uu dhaawacmay oo laga saaray daqiiqadii soddonaad ee ciyaartii dalka colombiya ay shalay hal iyo ibir kaga adkaadeen dalka senegol hamis rodriguez oo ah mid ka mid ah laacbiinta ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka ayaa maqnaanshihiisa ciyaarta ay talaadada la ciyaari doonaan dalkiisa dalka england waxa ay noqon kartaa mid aad iyo aad dhaawac u gaarsiisa xulka kubadda cagta colombiya maadaama uu yahay mid ka mid a ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee xulkaasi xulka kubadda cagta england ayaa iyaguna rageynaya in ciyaaryahankani aanu ka qayb gelin kulankaasi dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka sbain ayaa waxa ay sheegayaan in laga yaabo in macalinka xulka kubadda cagta sbain fernando hiero uu kursiga keedka u diro ciyaaryahanka gulhayaha u ah xulka sbain iyo kooxda manchester united david dageya dageya ayaa tanii markii uu bilowda koobka adduunka waxa uu sameeyey dhowr qalad waxaana la sheegay in kalsoonidu ay ka maqan tahay oo xulka sbain aanay huri karin inay ciyaarta dalka ruushka dhiilsiiyaan david dageya ayaa la rumaysan yahay inuu yahay goolhayaha ugu wanaagsan ee adduunka inkastoo dadka qaarna ay qabaan inuu yahay goolhayaha labaad ee ugu wanaagsan adduunka hase yeeshee koobka adduunka markii uu bilowday waxaa laga dhaliyey goolal badan oo aad u jilicsan sida ay sheegeen dadka falanqeeyaha ciyaaraha macalinka kooxda manchester united jose morinoho ayaa waxa uu david daqiiq u diray sida la sheegay fariin qoraaleed uu moobilka ugu diray taasi uu niyadda ugu dhisayo ciyaaryahankiisa xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa hagaag dhegaystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heesta halbowle iyo fanaanada ugbaad aragsan
barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda v o n intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waa zahre ciidla nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
haraadaye haygagoyn